bsmi اllahi الرxmn الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى alih وsaxbihi aجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabu ziyaaraةi اlqubuur axkaamtii marka ziyaaraة اlqubuur ayuu halkan ka gala qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثna محمد بن cوف qال أخبرna المqري هو cبدالله بن يزيد المqري qال أخبرna xayوة وهو xayوة بن شhريح المصري عن أbي سkر حmayd بن زiياad وهuو أbو سkر حmayd بن زiياad صدوq yhn أخرجa xadيiثه البخhاري في الأdب المفرد ومسلم وأbو dاود والتirmidي والنسائي في مسند علي بن mاجة عن يزيد بن cبدالله بن qصyد وهو ثقة أخرج xadيiثه أصحاaب الكتب الستة عن أbي هريرة أن رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم qاal نبgu waxa uu yidhi mا min أxadi أxad ma jiro يusلmu salaamayo calaya aniga korkayga islaamayo إlaa radd الlahu ilaahay wuu soo celinaya calaya korkayga ruuxii ruuxdayda ayuu soo celinaya xatىa أruda calayhi السلاama intaan markaa salaamta aan ka radiyo ayb ilaa radd allaahu ay ilaa qad radda allaahu ilaahay waaba soo celiyeyba markuu isalaamayo oo assalaamu calayka yaa rasuula allah uu leeyahay ilaa qad radda xaal uu soo celiyeyba allaahu alle calaya aniga korkayga ruuxi iyuu ku soo celiyey xaaladduu isalaamayo alla ruuxdeyda waaba igu soo celiyey macnaha saasay ka dhigantaha xataa urudda calayhi salaam intaan salaamtii marka aan ka radiyo ayb xadiidkan baa marka abu daawuud oo u soo qaatay ziyaaratu qabri الnebiy sal ll ly slam oo nebiga qabrigiisa in la booqdo inay tahay haddii madiine la tago oo masaajidka markaa qofka uu ku tukado in marka qabriga nebigu uu booqdo salaan uu nebigu salaamo xadiidkan ayay ku dhex jirtaa si dimniya ay ugu jirtaa mar haddii nebigu qofka markuu tago qabriga nebiga korkiisa uu tago uu salaamayo oo sidii ibnu cumar bay yeeli jiray assalaamu calayka yaa rasuula allah assalaamu calayka yaa abaa bakrin assalaamu calayka yaa abati uu dhihi jiray yaa xadiidkan ku jirta marka ayb mar haddii salaamtii uu radinaayo sida marka xadiidka uu tilmaamayo ayb marka ka kaas oo wujuh badanna marka shaarix uu kaga hadlay saaxibu cawni ilmacbuud fadaa'il badanna wuu sheegay oo salaanta iyo waxyaabahaas iyo waxa ku tacalluq oo dhan ibnuulqayimna taadiibu sunanka xoogaa yar buu ka dhigay ayb oo marka ziyaaradana tabaciyo waayan hore uu sheegnay oo iyadu markuu masaajidka asalka ah tabaciyo marka waxaa u ah qabriga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qabriga saaxiibeynkiisa abubakar iyo cumar ruuxda nebiga la soo celinaayana waa ruux marka waxaa weeyaan nolol barsakhi ah waa ruux marka nebigu haddaba waa nool yahay oo salaanta keligeed marka uu yacnii la salaamayo keliya maaha inuu nool yahay haddaan la salaamaynin marka inuuna noolayn ma aha oo xadiidkii baa wuxuu leeyahay alambiyaau axyaa'un fii qubuurihim ambiyada qubuurtooda way ku nool yihiin laakiin noloshaas iyo nolosha adduunyada isku mid ma ah taas marka in la ogaaday iyada u baahan tahay oo nolosha nebigu uu nool yahay qofka shahiidku uu nool yahay oo ilaahay qur-aanku uu ku leeyahay waa nool yihiin shuhadada uu leeyahay noloshaasi noloshii adduunyada ay joogeen oo kale maana axkaamta adduunyada ay qabanayeen macnaheedu inay qabanayaan ma aha waa nolol barsakhi ah ibnu xajar sida uu ku sheegay fatxulbaariga juska toddobaad oo qaswatu uxud iyo markuu ka hadlayo ayuu marka sheegay labada nolol inayna isshabihin isku midna ahayn middaasna ay tahay nolol barsakhi ah oo nebiga marka qofka dhintay ee rasuulna ah laa'iq u ah ee aynan ahayn marka waa noolyaha sidii adduunyada wuxuu samayn jiray ayuu hadda samaynayaa ma aha oo markaa la yidhaahdo dhow ii ducey waa la dhihi karaa salaaddii markaa de wax badan baa marka imaanaya marka dhacay oo sidii qof nool ayaa nebiga ula khidaabaya haddaad tiraahdi oo noloshiisii adduunyadoo kale aan soo joogay la mid tahay waxay noqonaysaa marka salaadihii iyana inuu dadka tujiyo jihaadkii inuu isaga dadka u horkaco waxaasoo dhan baa marka intaasoo dhanna nebigu markuu dhintay kadib talada abubakara kala wareegay isagaa dadka tujin jiray jihaadka isagaa maamuli jiray in allaale intii adduunyada dhexdeeda nebiga uu ku qaban jiray abubakaraa la wareegay hadduu adduunyada ku nool yahay abubakar lama wareegenba nebiga unbaa sidii u hayn lahaa macnaha marka taas nolol oo barsakhi ah weeyaan saas waa marka macnuhu salaamta marka mana laga qaadanayo xadiidkan nebiga mar walba in la salaamo oo qabrigiisa inta la tago marka la salaamayo ilaa ilaa mar walba la salaamo maxaa yeelay salaamta nebiga aad salaamaysid qabrigiisa kumaba gaar ah ataxiyaadka hadda markaad ataxiyaadaysid waa salaamay assalaamu calayka ayuha اnabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh baa leedahay masaajidka marka la soo gelayo adkaartiisa bismi illaahi wasalaamu calaa rasuuliillaah ama wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah allahuma iftax li abwaaba raxmatik haddii mar walba nebiga salaamtiisa waaba ku jirtaaba camal marka culummadu waxay yidhaahdaan ma jiro nebiga qabrigiisa keliya lagu samayn karo oon meel kale lagu samayn karin ma jiro ilaahay marka ummadda waa u fududeeyey dadkoo dhan nebiga qabrigiisa ma wada aadi karaan haddana salaamtaada iyo salligaaga nebiga waa u tegayaan calayhi salaatu wasalaam oo xadiid kalena wuu keeni doonaayo salligiinna waa isoo gaarayaabuu dhaha iyagoo marka saxaabada macnahaas fahamsan ayaynan saxaabadu ahaan jirin mar walba qabriga nebiga ma tegi jirin mana ku laablaaban jirin iyagoo masaajidkiisa ku tukanayo nebiguna u dhow yahay ile nebiga guryihiisa iyo masaajidku way isku dheganayeen haddana mar allaale markay tukadaanba qabriga uma ordi jirin maxaa yeele waxay ogaayeen nebigu inayba salaameenba masaajidka markay soo gelayaan salaaday tukanayaan kulli salli iyo salaam baa ka buuxa ayb markay safar ka yimaadaan oo ibnu cumar weliba laga haaya markuu safar ka soo galo ayuu qabriga nebiga inta taga salaami jiray amaa markay madiine ku nool yihiin isku noqnoqodkan tirada badan ma samayn jirin ayaga marka iyaga fahamkoodana axaadiidta fahamka ugu fiican kay ayagu fahmeen waay qaala xadaanaa xaamid bnu yaxyaa qaala akhbaranaa moxamed bnu macnin ilmadiiniyu qaala akhbaranii daawuud bnu khaalid وهو المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي عن ربيعة يعني بن الهدير ربيعة بن الهدير وربيعة بن عبد الله بن هدير له رؤية وذكره ابن حبان في ثقات التابعين أخرج حديث أحمد بن صالح قال xدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني بن أbي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرةa قاaل قاaل رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم نبgu waxa uu yidhi لاa تجcلوا بuyuuتaكم guryihiina haka dhiginina qبuuرa qبuura ka yeelinina وlaa تجcalوu qبrii qbrigeydana haka dhiganina ciidan meel sanadkiiba mar laysugu yimaado وصلوا عليa igu saliya faإna صaلaaتaكم salaadiinu تablغnii way isoo gaaraysaa xayثu kuntum meeshaad ahaataanba xadiidkan marka qaybtiisa hore wuxuu leeyahay laa tajcaluu buyuutaكum qubuuran guryihiinna qubuura ka dhiginina yacnii guryihiinna haddii qabri laga dhigo guriga in salaad lagu tukada adkaanayso marka guriga aan qabri uu ku yaallo ama uu qabri ku dhex jiro haddii marka sidaa ay dhacdo salaadihii baydnan markaa ayaydnan ku tukanaynin marka guryihiinna sida bukhaariga xadiidka uu warinayaba ay tahay yanii guryihiinna saad ugu tukataan qubuuraha ka samaysaninaya lidaalika qofka marka in lagu aaso maqbaradaa fiican nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga gurigiisaa lagu aaso arrin marka isaga gaar u ahayday ahaydoo axaadiidta markaa nebi meeshii uu ku dhinto yaa isaga lagu aasaa arrin kalena way lahaydoo caaisho ay tilmaantayoo waxay tidhi haddii nebiga qabrigiisa bannaanka la geey lahay dadkii baaba isku dili lahayba ama dadkii baa looga cabsaday inay ku fidnoobaan oo markay leedahay walowlaa daalika ubrisa qabruhu haddaynan jiri lahayn cabsida laga cabsanayo nebiga qabrigiisa in masaajid laga dhigto taa haddaanay jiri lahayn qabrigiisii waxaa weeyaan waa la muujin lahaayoo bannaanka sida dadka loo aaso ayaa loo aasi lahaa marka gurigeedaa lagu aasay iyadiina dabcan gurigii iyo qabrigii waa u kala xirnaa qofka soo gelaya qabriga nebigana iyada inuu ka fasax qaato oo guriga gargaraaco ayuu u baahanaya marka intaa waxaa loo yeelaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaan lagu qabrigiisa aan lagu fidnoodin marka qabriga nebiga ma dhici kartaa in lagu fidnoodo waa dhici kartaayo haddaan ilaahay ka badbaadi lahayn waaba dhici lahayd oo nebiga xadiid imaam maalik muwaca uu ku warinaya wuxuu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wahanan yucbad isagaa yidhi rasuulka ilaahu qabrigayga sanam la caabudo ha ka dhigin haddaysan cabsi jirin miyuu sidaa dhihi lahay rasuulka haddaanay cabsiba jirin qubuurta marka waxa ugu badanoo dadku ay diinta uga dhumaan waayo waana wax ugu badan oo yani shirkigii qowmu nuux qubuur unbuu ka soo bilowday marka ninkii ku yidhaha qabri laguma fidnoobo iyo yaa qabri caabudo iyo qabri in la caabudi karo ay dhici karta nebiga ilaahay ka magan kale haddaynan dhici karinna nebiga ilaahay kama magan galeen marka inta qabri uu markaa diintu fidnaynta yacnii inta ummad uu qabri diin ka fidneeyey wax yaran ah walidaalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo dadku uga digey qubuurta iyo masaajidda inaan laysku ag samaynin ayuu haddana qabla an yamuuta bihamsin intuunan dhimanin shan maalmood ka hor xadiidu jundib ibni cabdillaahi albajali oo muslim uu warinayo qabla an yamuuta bikhamsin ayuu nebigu yidhi lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid haddana markii uu sakaraadka soo koray ayaa nebigu wuxuu gudagalay inuu maro wejiga iska saaro fa ida iqtama hadduu ku caburo marada waa iska faydayey markaasuu wuxuu dhahayay lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid alaa falaa tattakhiduu alqubuura masaajid waa wixii ugu dembeeyo nebiga uu dhimashadiisii ka cabsanayo warhooy qubuurta ambiyada masaajidyaha ka dhiganina saasuu nebigu leeyahy xadiidku marka wuxuu tusayaa wax nasakhay inaynan jirin arrintaas qabla an yamuuta bihamsin sakaraatulmowtkii buu saaran yahay sidii buu leeyahay masaajid iyo qubuur halla kala duuy nas gadaal ka yimid oo arrintaa nasakhay ma jiro ka warran marka iyadoo sidaa ay u caddahay haddii la yidhaahdo nebiga qabrigiisaba masaajidkiisuu ku yaallaa ka warran ishkaalkaas haddii la keeno ishkaalkaa jawaabtiis waxay tahay nebigu warkiisa annaga waata waa haynaa yaa qabriga nebiga masaajidka ku sameeyeen ma isagaa yidhi masaajidka laygu duugo ma saxaabadiia intay soo qaadeenay ku duugeen masaajidka taasaa la rabaa marka taariikhda qabriga nebiga masaajidka la soo geliyey guryihii rasuulka masaajidku waa kala go'naayeen weliid ibnu cabdilmelik wakhtigii amawiyiinta wakhtigii dhexe xilligii mucaawiye maaha xilligii yasiid ma aha waa xilligii weliid waa weliid weliba waa in cabdilmelik u ahay cabdilmelik ibnu marwaan kadib uu ahay weliba ninkaa ayaa guryihii rasuulka intuu iibiyey ayuu masaajidka ku daray abubakar yacni iyo cumar iyo cusmaan masaajidka nebiga way ballaariyeen marnaba dhinaca uu qabriga jiro uma aysan ballaarinaynin dhinacyada kale u ballaari jireen war mawarkii rasuulkaan qaadannaa hadalka ficilkii abubakar iyo cumar iyo fahamka asxaabta maan qaadanaynaa mase boqor boqorradii bani umayo yaa la qaadanaa wax warkiisa weliid ibnu cabdilmelig haddana nin culummo kala tashtay ma ahayn hal saxaabina ma noolayn markaas oo sidaa yeelaya taariikhdii masaajidka la soo geliyey qabriga masaajidka la soo geliyey iyadoo haddana iyagu sidaa ay tahay haddana wax un bay fahamsanaayeen saddex derbi ayay qabrigii uga oodeen masaajidka maba la fahmaayo marka meeluu qabriga kaa jiraba meel uu jiro qabriga xaggiisa lama garan karaba markaayb saddex derbi ayay kuayay kuayay ku wareejiyeen aa sida uu tilmaamayo qurdubina uu sheegay sidaa hadda uu yahayna waa marka meeshan nebigaaba xaq ku leh masaajidka iyo qabriga hadday tahay qabrigaa xaq ku leh ila nebiga meeshiisii baa loogu tegay soo ma garan wayna kala dadbeen ilaa intay kala dadbi karaan calaa kulli xaal hadalkii rasuulka uu sidaa yidhi iyo intaanu dhimaninoo sidaa uu yeelay iyo dardaa qabrigiisa inta uu ka hadlay nebigu wax yar ma aha xadiidkan marka axaadiidtaasu ka mid yahay walaa tajcaluu ha yeelinina qabri aniga qabrigayga ciidan ha ka yeelinina ciid ciid maxaa laga wadaana meel laysugu yimaado sanadkiiba mar siyaarooyinkan hadda la sameeyo soo ma taqaana waxaan siyaarada lagu magacaabaya sidaasoo kale nebiga qabrigiisa inuu noqdo waa diiday oo waa maxaa marka sanadkii in bishaas nebigaa la xusaa siyaaradiisaa loo socdaa ha yeelinina sidaa buu yidhi waana sidaa ilaahayna waa u aqbalay mana la yeelinba bil nebiga hadda la xuso ma jirto iyo bil nebiga la aado yacni aan ujeeda oo qabrigiisa loo biyo dhaansado ma jiro sida meelahan kale lagu sameeyo qaar baa marka xadiidkan waxay u fahmeenoo yidhaahdeen way dabagediyeen qabrigayga sanadkiiba mar ha iskugu imaaninee mar walba imaado waayay dheheen hab iyo jeerba qabriga un kusoo noqnoqdaa laga wadaayay dheheen haddii sidaa laga wado asxaabtaa kusoo noqnoqo lahaayeen marka haddii sidaa sax tahay asxaabu rasuulillaahi baa qabriga nebiga afar iyo labaatan sac ku noqnoqon lahay iyagana lagama haayo ibnu cumar baa laga haya markuu safar ka soo galo inuu imaan jirin haddii kale dawaawiinta islaamka waa kuwaana hala sheego marka qaar kalena waxay yidhaahdeen macnaha waxaaba loo jeedaa qabriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ciidaha gaalada oo kale sida lagu sameeya ku samayninina oo khamre yaan lagu cabin oo lagu kor heesinaa laga wada macaanidaas in diinta la aadiye nin walbaa soo raba hadduu u fasiranaayo dee diintiiba ma joogteen mana noo maba jirteenba ayb maxaa yeele dadka uu nebiga la hadlaa dad muslimiin oo dad khamro caba ma aha dadka uu leeyahay qabrigayga ciid ha ka dhigannina waa dadoo uga cabsanaayo tacdiim intay ka badiyaan ay gaarsiiyaan marka meel aan fiicnayn ay la gaarto ayb wasalluu calayhi igu salliya fa inna salaatakum salaadiina tablugunii way isoo gaaraysaa xaydu kuntum meeshaad ahaataan waxaa laga qaadanaya marka in ku noqnoqodba inaan loo baahnayn marka halkan haddaad joogtood nebiga uga salliso salligaaga waa la gaarsiina waana siday marka dadkii hore selafkaa ay fahmeen wey qaala xadaanaa xaamid bnu yaxya qaala akhbaranaa moxamed bnu macnin almadiniy qaala akhbaranii daawuud bnu khaalid can rabiicata bni abi cabdiraxmaan can rabiicata yacni bna alhudayr hudayr qaala maa samictu dalxata bna cubaydillaahi ma aanan maqlin yuxadiu isagoo sheegayo can rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam isagoo nebiga ka sheegaya xadiidan xadiid qadu weligay hayra xadiidin waaxidin hal xadiid mooyaane qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi wamaa huwa oo xadiidkaasi waa maxay qaala waxa uu yidhi dalxa kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga ayaannu la baxnay nuriidu annagoo doonayna qubuura shuhadaa'i shuhadaa'i uxud qubuurahooda xataa idaa ashrafnaa markaan ka kor noqonnay calaa xarati waaqim xaratu waaqim madiina waxay lahayd laba xaro xaratu waaqim iyo mid kaley lahayd xaratu alwabra xaratu alwabra iyo xaratu waaqim ayay lahayd marka xaratu waaqim xaraduna waa meesha dhagaxyaha madmadow leh meesha yanii dhagaxyada madmadow lahaa xara layidhaha ayb oo dhagacyadan marka madmadowda xaradaasi markaan ka foora aan ka kor noqonnay falammaa tadallaynaa markaan hoobannay minhaa aan ka hoobannay iyadii fa idaa waaba iyagoo waxaaba la kediyey oon aragnay qubuurun qubuur bimaxniyatin meel markaa laabad ah ku taallo fa idaa qubuurun waaba qubuur bimaxniyatin meel laabad ah ku taallo meel xolay waddada si uga dadban laabad qaala waxau yidhi qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow aqubuuru ikhwaaninaa haadihi haadihi haadihi tani qubuuru ikhwaaninaa walaalaheen qubuurahoodii miyaa qaala waxa uu yidhi qubuuru asxaabinaa asxaabteenna qubuurahoodii waay kuwan falammaa ji'naa markaannu nimid qubuura shuhadaa'i shuhadaa wuxud qubuurahoodii markaanu nimid qaala waxa uu yidhi haadihi qubuuru ikhwaaninaa walaalaheen qubuurahoodii waa kuwan ayb marka labada eray oo ikhwaan iyo asxaab yaa xeel dheer oo yani fadliga oo ku jira asxaabta shaki male ayb laakiin yani kuwan iyagu markaa ikhwaan kuwan asxaab ugu tilmaamaya kuwan maadaama ay dhinteen ama shuhado ay yihiin saxaabinimadiina iyagoo wato ayuu haddana uu ka cabiray marka haadihi qubuuru ikhwaanina uu ka cabiray waxaa laga qaadanayaa marka nebigu inuu ziyaaran jiray qubuuraha meeshan marka qubuuraha shuhadaa uxud ay ku taalleyna safar ma ahayn hadda laftirkeeda madiine unbay dhinac uga yaallaanoo safar ma aha ninkii tegey waa fahmi karaa dadka gobol baa waxay uga dhigaan marka qubuuraha in loo safro waa bannaan tahay oo xadiidkaana deliil u ah oo nebigu waa baxay wuxuu tegey qubuurihii shuhadaa uxud qubuuraha shuhadaa uxud madiino leesu kuma yaallaan marka aawo safarka safar marka maaha waxaa kaloo xadiidkan dadka gobol ay u deliishadaan arrin aad u foolxumo badan oo waxay yidhaahdaan siyaarada qubuuraha marka la booqanayo ulajeeddada loo booqdaa dhowr nooc aakhiro in lagu xasuusto meyd in loo duceeyo in lasoo barakaysto dhowr waxyaabooday sheegayaan qubuuraha in lasoo barakaysto waxaa deliil waaba inaen kan see deliil ugu tahay nebiga qubuurahan laabka ku yaallay waa ka tegey waa sii dhaafay qubuurihii shuhadaa uxud buu tegey kuwaan muxuu uga tegay leeyihiin oo kuwaa uu u aaday kuwaas waa kay waa ka khayr badnaayeen marka uu barakaysanaya rasuulka waa dajal iyo iftiraac cala rasuul cala isalaatu salaam marka nebigu inuu barakaysto yacnii saxaabadii qaarkood qubuurahooda uu barakaysanaya in la yidhaahdo waxaa weeyaan nebigu isagaa la barakaysan jiray ma isagaa wax barakaysanaya rasuulka calayh isalaatu wassalaam tabaruguna waa dalabulbaraka baraka dalbid marka nebiga isagaa maxallu tabarug ahaaban soo ma fahmi waxan kale midda kale iyaga unbaa sidaa u qaybqaybiyey yaa yacnii taqiidiini subkii wax ka horreeyey oo sidan u qaybqaybshay ma leh barnaamijkii marka iyagu ay ictiqaadsanaayeen ayay rabaan axaadiidtii marka in loo loo raaraadiyo marka sidaana waa laga fiicnay dariiqada maaha istidlaalku saas axaadiidtan annaga horteenay jirtay taqyudiini subka hortiisay jireen say u jireen in loo daayo nebigaa la barnebigaa wax barakaystay iyo barakuu raadinaayey iyo midda kale nebiga isagaaba yidhi qubuuraha ulajeeddada loo booqdo isagaaba sheegay oo wuxuu yidhi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur fazuuruuhaa maxaa laga qabanaa marka fa innahaa tudakirukum alaakhira aakhiray idin xusuusinayaan qubuuraha siyaarashadooda in aakhira lagu xusuusto waa ujeedku tabarug baa qubuur loo barakaystaaba daliilay u baahan tahay daliil oo weliba qur'aan iyo sunno ayay u baahan tahay qof shiikh ra'yigii waxba macnaa ma yeelanayo qarnigii weliba culimmadii muta'akhiriinta haddana ka mid ahaa ayb marka xadiidkan wuxuu daliil u yahay in qubuuraha la booqan karo oo sunno ay tahay siyaaratlqubuurna sideedaba markii hore xaaraanay ahayd markii dambena waa la banneeyey markay dadku xoogaa diinta un fahmeen ayaa tawxiidku ay fahmeen baa la banneeyey intii ka horraysay waxay ahayd muxaram sida xadiidku u tilmaama marka culammada qaar baan weliba ogaaninba naskhigaas dambe shacabi iyo kale waxay dhihi jireen waa xaaraan oo ibnu xajarka waa soo guurinaa fatxulbaariga ziyaaratulqubuurku maba bannaanay iyagu qabeenoo naskigii hore nahyigii hore unbay haysteen qoladaas laakiin si qolada waxay leeyihin waa sunno waxaan u jeedaa waa mubaax laakiin sida raajixa ziyaaratulqubuurku waa sunno qubuurta muslimiinta waa la booqdaa waxaa loo booqdaa in aakhiro lagu xusuusto iyo in iyaga loo duceeyo maadaama camalkoodii bu-ay qubuuraha gaaladana haddii qofka qof gaala uu qaraabay wax lamida uu leeyahay oo kale inuu booqdaa waa u bannaan tahay laakiin inuu u duceeyaa uga bannaana wuxuuna u booqanayaa aakhira inuu ka xasuusto unbis xadiidkii muslim baana tusayoo nebigu markuu ilaahay ka dalbaday ou ka idin qaatay inuu hooyadiis qabrigeeda booqdo waa loo idmay inuu wuxuu ka baryey haddana inuu u duceeyo waa loo diiday meeshaas marka alimaamu nawowi sharaxa muslimka wuxuu leeyahay waxaa loogu diiday xadiidka waxaa laga qaadanayaa qubuuraha gaalada in la booqan karo waxaa laga qaadanayaa in mushrikiinta istikfaar aan loo samay karin waxyaabahaas marka sheega qaala xadaana alqacnabiyu can maliki can naafic can cabdillahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam nebiga anaakha anaakha bilbaxaa'i hashiisiibuu badxaa ayuu tu'iyey badxaa ulmadiina waay allatii middaa oo bidilxulayfati dilxulayfe agteeda ah fa sallaa bihaa wuu ku tukaday fa kaana cabdullaahi bni cumar wuxuu ahaa yafcalu daalika inuu sidaa yeelayo markaa nebigu markuu soo laabanaya xashka ka soo noqday badxaa meesha la yidhaahday u dhow dilxulayfa ayuu degay hashiisii buu tu'iyey waana ku tukaday ibnu cumarna sidii buu yeeli jiray marka arrimahan oo kale tawaafuqa u dhacday horaan uga soo hadalnay ibnu cumar isagu waa samayn jiray saxaabada intooda kalena iyagu sunno kama aynan dhiga jirin laakiin imaam maalik in lagu tukadaa fiican uu leeyahy meeshan aan la dhaafin qaala xadaana alqacnabiyu qaala qaala maalikun maalik waxa uu yidhi laa yenbagii ma habboona liaxadin qof uma habboona an yujaawiza almucaras meesha almucaras la yidhaha waa badxaa'eh inuu dhaafo idaa qafala haddii uu soo noqonayo raajican oo u soo laabanayo ilalmadiinati madiina xataa yusalliya fiiha intuu ku tukanayo maa badaa lahu intii markawixii markaa u daahiro oo salaad liannahu maxaa yeele balaqanii waxaa soo gaartay anna rasuulallahi sal ll ly slam nebigu carasa bihi inuu meeshaa degay marka waa maqduuc ahaan hadalka imaam maalig way ka ansaxday sidaa qaala abu daawuud samictu moxamed bna isxaaq almadiiniyu ibnu isxaaqii saaxiibulmaqaasiga ma aha waa ibnu isxaaq waa min shuyuukh abi daawuud ka mida qaala waxa uu yidhi almucarasu calaa sittati amyaalin lix mayl ayuu u jiraa min almadiinati madiina qaala xadaana axmed bnu saalix qaala qara'tu calaa cabdillahi bni naafic qaala xadaanii cabdullaahi yacni alcumariy can naafic can ibni cumar anna rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam kaana wuxuu ahaa idaa qadima hadduu soo gelayo madiina baata bilmucaras ayuu baryayey xataa yaqtadiya intuu markaa markaa uu ka soo kallaho intuu ka soo kallahayo xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa qofku markuu safar ka soo noqdo inuunan habeennimo guriga soo gurigiisa uunan imaanine maalintii inuu yimaado meelaha iska soo seexdo habeenkii dabadeed uu markaa barqadii ama subaxi uu yimaado si haweentiina ay isku diyaargarayso isagiina marka shakiga iyo tuumaddana ay uga baxdo waxyaabahaas maa laakiin culamada mucaasiriinta waxay leeyiin maadaama xigmadan la og yahay hadduu telefoon isticmaalo waa soo geli karaa dhib maha maxaa yaele xukunku macquululmacnaa waa xugun macnihiisa la garanayo waayo xadiidkay ku caddahay si hawaanta iyadoo qabaarmooga aan loogu korkeeda loo soo gelin marka haddiiba ay ogaan karto qofka uu leeyahay yacnii wakhtigaasaan ku soo aadana waa soo dhowah magaalada afkeedan soo maraa dhib male markaa nacan saasay leeyihin culamada sheekh cuthaymiin iyo kayrkii iyo sidaasay marka dhihi jireen maya nebiga hooyadiisa aabihi waa la soo nooleeyey xadiid mawduuca ku soo arooray wax jiraba aan ahayn banacan middan kale iyadu dhahayso qubuuraha qur-aan ma lagu akhrin karaa masalada qur-aanka ma gaarayaa sawaabtiisu waa mas'ale khilaafiya sida raajixaana inuusan gaaraynin oo alimaamu shaafici sida uu tilmaamay baa xoog badan culimmada xanaabilada iyaga waxay qabaan inuu gaarayo oo ibnu taymiya ibnulqayim iyo way sheegaan macnahaas marka laakiin iyadu hal mas'alena waa ka duwan tahay dad inta la soo kiraysto oo layidhaha lacag la siiyo guriga la keeno waalidkay qur-aan u akhri ee ha gaaro taas iyadu culummadu maaha wax ay sheegayaan midkaas waa qofku inuu qur-aan akhriyo oo markaa uu yidhaha hawaabta waalidkii alla ha gaarsiiyo middaa marka ma gaa inaynan gaaraynin baa xoog badan sababtoo waa qeyd lama oga naskiina kuma soo aroorin waa in laga tago ducada lagu kaaftoomo iyo sadaqada eh qabriga isaga in qur-aan lala kor tago ma yacnii ma wanaagsana wax soo arooray uu nebiga siyaaratulqubuurka hay-adii uu booqan jiray kuma jirin inuu qabriga qur-aan uu la kortegi jiray culimmada kolley mutaakhiriintan uun arkay iyagoo dhahaya marka haddii qur-aan agtiisa lagu akhriyo sakiinadaas iyo xasiloonidaas soo degaysa wuu ka faa'iidaysana laakiin waa arrin waxaa weeyaan iska ra'yi u badan ayb aakhiru kitaabi almanaasik waa laga yaabaa marka janaa'iska iyo haddana inuu u laalaabto xoogaa laakiin siyaaratulqubuurka santanba hadda ayuu hadda ka sheegay bismi illahi raxmaan raxiim awalu kitaabi nikaax ayb nikaaxii buu marka soo hormariyey soonku marka meel dambuu geeyey isagunaayb intii muddaa nikaaxi buu ku jiraya haddana dalaaqii buu gelayaa markaa kadib ayaa soonkii iyo janaasadii iyo uu gelayaa tartiibtiisu marka tartiib aad aad uga duwan waaye tartiibta ay qabaan kutubaha kale badana baabu taxriidi cala اnikaaxi ayb isku boorin laysku booriyo nikaaxi nikaaxa marka dabcan jimaacna waa la yidhaahdaa caqdigana waa la yidhaahdaa waa mushtarag waa la yidhi oo erayga nikaax caqdiga iyo jimaaca labadaba mushtaragay ku yihiin sida qarcigu uu mushtarag ugu yahay duhriga iyo xaydka bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen duhur nikaaxu wuxuu asal ku yahay xaqiiqo ku yahay wadciga jimaaca caqdiguna majaazuu ku yahay waqiila bilcaksina waa leeyay isaga xukunkiisa marka laga hadlaayo ilaa shanta xukun bay geliyaan culammada fuqahada ayb waxaase loo badan yahay sida guud inuu iska sunno yahay nikaaxu sunnatulambiyaa inuu yahay sunnana dadkana marka lagu tirtirsiiyey allaahumma qofkii de zino isaga cabsanayo soonna aan diyaar u ahayn isaga markaa yacnii hadday keenaysa nikaax ka tegistu zino inuu ku dhaco marka culammada gobol marka waxay leeyihiin waa waajib inuu markaa guursado awoodna uu u leeyahay qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana cuثmaan bnu abi shayba qaala ahbaranaa jariiru can اlacmash can ibraahiim can calqama qaala waxa uu yidhi innii anigu la amshi anoo soconaya maca cabdillaahi bni mascuud aan la socdo biminan mina id laqiyahu cuhmaanu cuhmaan baa la kulmay fastakhlaahu waa gooni yeeshay oo gooni ay u baxsadeen marka hadday de dadku laba hadday isla socdaan mid aan gooni loola faqin sooma aynan ahayn marka culamada waxay leeyihin dad kale la joogeen baa laga yaabaa inuu ka idin dalbadeen intu waa suuragal ayb id laqiyahu cuثmaanu baa la kulmay fastakhlaahu waa la gooni noqday falamaa ra'aa cabdullaahi markuu arkay an laysat lahu xaajatun falamaa ra'aa cabdullaahi cabdullaahi markuu arkay an laysat anhu sha'niya laysat lahu cuثmaan inaynan u sugnaanin xaajatun wax xaaje ah oo hadda sir ah yacnii inaanu lahayn markuu ogaaday qaala lii wuxuu igu yidhi cabdullaahi tacaala yaa calqama kaale calqamo yani wuxuu ogaaday sir gaara cuhmaanadda inuusan haynin markaasuu yidhi calqamow kaale faji'tu waan imid faqaala waxa uu yidhi faqaala lahu cumaan cumaan wuxuu ku yidhi ibnu mascuud wuxuu ku yidhi alaa nusawijuka miyaanu kugu zawjaynaynin miyaanan kuu guurinaynin yaa abaa cabdiraxmaan jaariyatan gabar bikran oo yar yani gabar ah lacalahu yarjicu ilayka lacallahu mudan markaa oo waxaa dhici karta yarjicu ilayka inuu kuu soo celiyo xaggaaga min nafsika nafsaddaada maa kunta tacahadu wixii aad taqaanay dhallinyaronimadaada wixii aad taqaanay iyo nashaadkaagii iyo yacnii firfircoonidaadii lacallahu yacnii inuu markaa kuu soo noqdo miyaadan markaa guursanaynin dhallinyaronimadaadii wixii yacnii shabaabnimadaadii iyo xooggaagii iyo firfircoonidaadii say kugu soo noqotay miyaanan kuu guurinaynin faqaala cabdullaahi cabdullaahi waxau yidhi lain qulta daaka haddaad sidaa tidhi laqad samictu rasuulallahi sal ll slam nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo man istidaaca minkum albaa'ata falyataزawaj qofkii awoodo idinka idinka mida albaa'ata yacnii guur qofkii awoodi karo baa'adu marka waa xoolihii meherka iyo wuxuu ku guursan lahaa ee awoodna u leh falyataزawaj amar waay marka ha guursado amarkaanay culammada qaar waa waajib dhahaan marka ninkiiba awood u leh qaarna ay yidhaahdeen may amru istixbaabku fa innahu aqadu lilbasari isagaa aragga laabi og wa axsanu lilfarji farjiga isaga ayaa ilaalin og waman lam yastadic qofkaan awoodinoo minkum idinka idinka mida fa calayhi bisawmi soon ayaa korkiisa fa calayhi bisawmi fainahu fainahu lahu wijaa'un fainnahu soonku wijaa'un weeyaan shahwo jebin yaa lahu isaga uu u yahay yacnii shahwo jebin baa ugu suganoo dhufaanid baa ugu sugan oo marka haddaanu awoodaynin inuu markaa soonkii uu la yimaado soonku marka mawaajibuu noqonaya isagu yanii amarka kan buu raacaya fainnahu lahu wijaa'un soonku marka dhufaan ayuu u yahay oo qofku wuu dhufaanayaayo shahwadii buu ka jebinaya xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa guurka in laysku tirtirsiiyo oo baabka wixii loo baabaystay iyo xadiidku waa isleeyihin meeshan marka waman lam yastadic minkum facalayhi bisawmi iyay culammadu waxay u deliishadaan xalka keliya oo qofku haddaanu guur awoodi karin inuu soomo waay bis hal kalama jiro hadday wax kale jiraan wuu sheegi lahaa rasuulka baabu maa yu'maru bihi min taswiiji daati اddiin baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baabiyayo umaru bihi la amrayo oo min taswiiji daati اddiini diinta midda u saaxiibka ah guursashadeeda qofkana waan diinla uu guursado qaala xadaanaa musadadun qaala ahbaranaa yaxya yacni bna saciid qaala xadaanii cubaydاllaahi qaala xadaanii saciid bnu abi saciid can abiihi can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيh ali wasalam qaal tunkaxu الnisaa'u haweenka waa la nikaaxsadaa liarbacin baa loo nikaaxsadaa diin ahaan ma aha yani yacni dadka sida iyaga ku jirto shahwada ku jirto iyo rabitaanka dadka yaa haweenku waxay yihiin inay afar ka fiiriyaan badanaa dadka ragga yacni haweenku afaray u guursadaan limaalihaa bay u guursadaan walixasabihaa bay u guursadaan maalkeeda iyo nasabkeeda walijamaalihaa quruxdeeda iyo walidiinihaa diinkeeda fadfar bidaati اddiini midda diinta u saaxiibkaa ku liibaan taribat yadaaka labadaada gacmood dhulka ha dhacaani marka yacnii waa habaar aan hadda habaar loola qasdaynin oo iska afka un iska bartay marka baabka wixii loo baabaystay iyo xadiidku waa iswaafaqsan yihiin fadfar bidaati اddiini taribat yadaaka waa maxalu shaahid oo qofku inaanu qurux iyo yanii maal iyo nasab keliya eegine inuu marka koowaad diinta ka fiirsano koow ou diinta eego ayb maxaa yeelay iyadu baa yacnii jiritaankeeda ama joogisteeda adduunyada iyo aakhirada labadaa ku anfacaya kuwan kale laakiin nafcigooda waa gaaban yahay ma dheera baabun fii taswiiji alabkaar haweenka marka gabdhaha guursashadooda yacnii sidan unbuu baabeeyey waa mustaxab ma dhihin waa ma dhihin yacnii isagu xugun uma uunan sheegin marka xadiidkaa xukunka cadday doonan xadiidkaa caddayna qaala xadaana bnu xambal qaala akhbaranaa abu mucaawiya xadaana axmed bnu xambal qaala akhbaranaa abu mucaawiya qaala anba'ana alacmash anba'ana alacmash can salim bni abi اljacdi can jaabir bni cabdillaahi qaal qaala waxa uu yidhi jaabir qaala lii rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu igu yidhi atasawajta miyaad guursatay sidaasuu igu yidhi nebiga qultu waxaan idhi nacam haa anigay tasawajtu waan guursaahay qultu waxaan idhi nacam haa qaala waxa uu yidhi bikrun am ayibun bikrun tasawajta am ayibun tasawajta saasay ka dhigan tahay gabar miyaad guursatay am ayibun mase waxaad guursatay garoob bikran bikran am ayiban anusaqa qaara qoraayo marka macnuhu markaa waxaa weyan dabcan atasawajta bikran am ayiban maad guursatay faqultu waxaan idhi ayiban garoob ayaan guursaday nusaq qaarna ayibun yaa ii dhigaya qaala waxa uu yidhi afalaa bikran maxaa u guursan weysa gabar ayb afalaa bikrunna waa qoraya afalaa bikrun tasawajta saasay marka noqonaya ya gabar yani maxaad u guursan weysa tulaacibuhaa saa ma dhigayo afalaa afalaa bikran maxaa yani afalaa bikran gabar maxaad u guursan wey afalaa tasawajta bikran maxaa u guursan weyse tulaacibuhaa wa tulaacibuka adigana aad la ciyaarto iyadana kula ciyaarto waxaa kale culimmada yidhahdaan macnaha yani afalaa bikran tulaacibuhaa waxay ka timid ay dhahaan qaarkood hadda tan min allacib waxaa kale yidhaahdaan min almulaacabati mulaacaba bimacnaa waxaa weeyaan dhareerka min allucaaba u jeedaan dhareerka mid adna aad ku dhareertay iyadana kugu dhareerta oo iyadii marka qaar marka halkaasi ka timiday leeyihiin macnuhu marka waxaa weeyaan waa isku dhow yihiin macaanidooda xadiidkan bukhaariiyo muslim baa soo saareen laakiin jaabirsa sabab kale u guursaday oo gabdho badan baa la dhasheen aabihiina uga dhintay marka haddii wuxuu yidhi aan gabar iyaga lamida keeno inay gurigii iyo dhibaato ka timaadaan ka baqay buu yidhi marka qof xoogaa iyaga karoona ka waaye aragsanoo tinta iyo ka shallayso oo dhaqaalayso yaan saasaan u guursaday yidhi garoobka marka garoobka haddii macno uu jiro gaar ah oo iyada marka aan gabadhii laga helaynin in la guursadaa waa fiican tahay wax dhibana mala nebiguna xaasaskiisu waa u badnaayeenba garoonka ayb caaisho unbaa wuxuu ku guursaday ee gabar ahaan uu ku guursaday inta kale garoob bay ahayn soomaaha ayb macnaheedu marka ma aan garoobka inaan la guursan karin inay xaaraan tahay ama inay karaaha tahay ma aha laakiin qofku hadduu dhallin yaryahay isaga gabarh baa yacni u wanaagsan haddaanu maslaxad kale fiirsanaynin qaala baabu nahyi can taswiiji man lam yelid man lam yelido dhiga somaa man lam yelid min annisaa iska reebid la iska reeba can taswiiji man axad guursashadiisa lam yelid aan dhalin oo min annisaa'i haweenka ka mida yacni aan dhalaynin baa laga wadaa man lam yelid ay man laa yuulad man laa yuuladu man laa man laa yelidu haay midaan dhalaynin guursashadeeda iska reebidda la yska reebay see lagu ogaana haweenta inay dhalayso inaan dhalaynin taasaa marka iyada waxay u baahan tahay qofku haween uu rabaa inuu guursado inay dhalayso inaanay dhalaynin isaga ma ogaan karo laakiin culammadu waxay yidhaahdaan oo wuxuu ka fiirinayaa un dadka hooyadeed iyo abaryayaalkeed iyo siyaabahaas ku fiirinaya meelahaas wailaa isagu qaybka ma oga laasiyama hadday garoob tahay waa dhici kartaa dee inuu waa la ogaan karaa haddaanay garoob ahayn oo gabar ay tahay inay dhalmo badan tahay inay dhalmo yar tahay inaanay dhalaynin midna lama ogaan karo ya soo geli way soo geli haddaan maslaxo kale qofka aan u guursanayn mararka qaar baa maslaxa imaan kartaan qaala abu daawuud kataba ilaya soosaa ma dhigaa kataba mukaatabahu xadiidkan ku werina marfeehi kataba ilaya xusayn bnu xurayfin almarwasiy qaala xadaana alfadl bnu muusa wahuwa sinaaniyu can اlxusayn bni waaqid huwa almucallim can cumaarata bni abi xafsa can cikrima can ibni cabaasin qaal jaءa rajulu nin baa yimid ila nebiy buu yimid sala اllahu alayh ali wasalam faqaala waxau yidhi ina imra'atii haweenayda laa tamnacu ma diidayso yadda laamisin mid taabanaya gacantiisa yacnii nin taabanaya gacantiisa haweenteyda ma diiddo yacni wuxuu u sarbeebayaa marka zina yacni wuxuu sarbeebayaa marka qof aad yacni u dhowrsoon ma ahan buu tilmaamaya qadaf wax keenayana hadda kan ma aha isagoina imra'atii haweenaydayda laa taruddu yadda laamisin laa tamnacu yadda laamisin qaala nebigu wuxuu yidhi qarribhaa fur qarribhaa bimacnaa fogey bimacnaa fur buu ka wada qaala akhaafu an tatbacahaa nafsii nafsadeyda inay raacdaan ka baqayaa oo yacnii nafsadeyda inay raacdaan ka baqayaayo waan jecelahayu leeyahay see yeelaa marka waxaa laga yaabaa dabcan inaanay zina hadda uunan ku arkin ama zina aan u jeedinba isaga hadda maxaa yeel haddii zina iyo wax lamida uu ku arkay dee nebiga ma uunan dhaheen iska hayso marka ma dhihi lahayn ayb qaala waxa uu yidhi fastamtic bihaa waayahay hayso oo ku raaxayso hayso sidaa buu yidhi marka akhaafu an tatbacahaa nafsii nafsadeyda inay raacdo yaan ka baqayaa markuu leeyahay xadiidku marka see baabka iyo tarjamadiisu iyo xadiidka isu yeelanayaan nafsadiisa waxyaabaha ay ku raacayso yaa laga yaabaa dhalmada iyo wax lamidka inay gasho siyaabaha un lagu keeno maana si kale xadiidku uguma cadda tarjamada iyo xadiidkawaxaa kaloo laa tamnacu yadda laamisa lagu macneeyey yacnii maalka iyay aad u bixin badan tahay oo waa maalku dheel badan tahay sidaana marka culamaaulxadiid qaara u macneeyey meeshaas waa maalku dheelid badan tahay saa in loo jeeda qaala xadaanaa axmed bnu ibraahim qaala akhbaranaa yaziid bnu haaruun qaala amba'anaa mustalimu bnu saciid ibnu ukhti mansuur ibni zaadaan can mansuur yani ibni zaadaan can mucaawiyata bni qura can macqil ibni yasaar qaala jaءa rajulu ila nebiy sal ا slam nin baa nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi innii anigu asabtu imra'atan haweenay baa nasiiba daatu jamaalin quruxu saaxiiba waxasabin nasabu saaxiiba wa annahaa iyaduna laa telidu ma dhalayso nhaweenay quruxu saaxiiba yaa nasiiba iyo nasabba laakiin ma dhalayso marka waa haween uu guursaday dabcan qaala nebigu faqaala qaala waxau yidhi laa maya wa annahaa iyadu laa telidu ma dhalayso afa ataزawajuhaa ma guursadaa marka inaan weli guursanin iyo inuu markaa guursadayoo ma haystaa guurkeeda oo u jeeda qaala laa buu yidhi maya ha guursanin uma ataahu ثaaniyata buu u yimid fanahaahu waa ka reebay uma ataahu ثaaliثata ayuu yimid faqaala wuxuu yidhi tasawaju اlwaduuda midda yani tasawajuu guursada alwaduuda kuwa marka naxariista badan ayb ama nimankooda isjeclaysiiyo alwaluuda dhalmada badan facuul waa mubaala amilatu mubaala alwaluuda dhalmada badan marka siduu ku ogaanaya waa sida fa inii mukaairun bikum اlumam ummadihii baan marka idinkugu faanaya xagga badinta ummadihii baan anigu idinkugu faanayaayo xagga badnaanta ayb marka aqaaribta un inuu ka fiiriyo ninku hadduu naag rabo inuu guursado aqaaribteeduu fiirinaya bis شhaarxanna marka sidaa ugu leeyahay qaala xadaثana الxasan bnu عaliي qaala samictu يزيid bna haaruun yaquulu ra'aytu mustaliman ayaan arkay fakaana yaqcu yamnatan wayasratan xadiidkan waxaad dhaci karta nusakha gobol inuu ka maqan yahay laba wuxuu ii geliyey aniga qows dhexdooda marka nusakha goboluu ka maqan yahay qaarkood fakaana yaqacu yamnatan wayasratan midigii bidix soo u dhacdhacayaan arkay qaala alxasan bnu caliyin lam yadac janbahu ila اlardi dhinaciisa dhulka ma dhigin arbaciina sanatan afartan sano qaala abu daawuud mustalim bnu saciid bni akhi wabni ukhti mansuur ibni zaadaan makata sabciina yowman buu nagaaday lam yashrab ilmaa toddobaatan maalmood buu nagaadayo biyo uusan cabin ayb wax calaaqaa lama le un wax yar unbuu marka ninkan baa mustalimkan baa warka uu ku yimid unbes laakiin baabka hadda waa ka soo baxiyey tasawaju lwaduuda alwaluudadaas waa intii laga rabay nusakha gabalna maba dhigaya qof uu dhigaayo ma jira intaas baabun fii qowlihi tacaala azaanii laa yankixu ilaa zaaniyatan ilaahay qowlkiisa macnihiisiibu u baab yahay azaanii ninka zaanigaa laa yankixu ma nikaaxsado ilaa zaaniyatan meeshan marka meelaha ugu ishkaalka badan bay ka mid tahay azaanii laa yankixu ilaa zaaniyatan nikaaxaani ma wadci baa laga wadaa jimaac mase waxaa laga wadaa caqdigii culamada qaar waxay leeyihin caqdigaa laga wadaa ninka zaanigaa ma guursado oo caqdi uma qabto ilaa naag zaaniyada maaha imaam axmedaana sidaa qaatay oo wuxuu leeyahay ninka cafiifka ahe dhowrsan naag zaaniyada inuu guursado maba u bannaanaba ayb xanaabiladuna maba ansaxayo camalay leeyihiinba nikaaxa ama ugu yaraan waa nikaax nahyi ku dhacay ayb culammada marka shaaficiyada iyo kayrkoodna waxay leeyihiin macnuhu waxaa weeyaan laa yankixudaan macnaha ninka zaanigaa ma ka sinaysto waay ilaa zaaniyad maaha mid isaga lamidun buu ka sinaystaa waay ee qof cafiifada dhowrsan kama sinaysto ama waxay leeyihiin waaba khabar ee hadda xugun ma aha waxan markaa zaaniyi zaanigu laa yankixu ma nikaaxsado ilaa zaaniyatan sida caadadu waaba saas zaani zaaniyad unbuu raadsadaa ee hadda yacni waxaa weeyaan hadday isguursadaan ma bannaano iyo maaha labadaas marka qowl baa ku kala jirto sheekh maxamed alamiini shanqiidi kitaabkiisa adwaa'ulbayaanka tafsiiru suurati nuurna wax badan buu sheegay waana meeshan yacnii inay aad dhib badan tahay buu sheegay laa yankixudaas macnaha majaaziga mayaa lagu xambaarayaa macnii xaqiiqada mayaa lagu xambaarayaa labadaba mushtarag miya macnihii mushtaraga miyaa lagu xambaarayaa khabarun bimacna nahyi miyaa mase waa khabar iska caadiya war badan buu sheegay aad inay ishkaal badan tahayna uu sheegay hadduu ka toobad keeno laakiin dabcan qof markaa dhowrsan qofku markaa dhib ma laha hadduu guursada marka xafiifada qaala xadaana ibraahim bnu muxamed ataymiyu qaala akhbaranaa yaxya can cubaydillaahi bni اlahnas can camr bni shucaybin can abihi can jaddihi أna marhd bna أbi marhd alhanawي kaana yaxmilu اlأsaara maxaabiista ayuu qaadayey bimakata maka ayuu u qaadayey wakaana bimakata makana waxaa joogta baqiyun haween zaaniyad ah yuqaalu lahaa la idhaha canaaq magaceeda canaaq wa kaanad waxay ahayd jaahiliyadii sadiiqatahu saaxiibtiisay ahayd oo waqtigii jaahiliyada laga hadlaya islaamka ma ahan qaala waxau yidhi ji'tu ila اnabiy sal l slam nebigaan u imid faqultu waxaan yidhi yaa rasuula allah ankixu canaaqan ankixu waxaan nikaaxsanayaa oon guursanayaa canaaqan haweentaas qaala fasakata canii nebi waa iga aamusay fanaزlat fanaزlad waxaa soo degtay wالzaaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin aw mushrik haweenta zaaniyaddaa ma nikaaxsado ilaa zaani ama mushrik maaha nahyi miyaa marka ma nikaaxsado macnaha ma nikaa ma bannaana inuu nikaaxsado oo halkaa marka ay ka dhalanaysa cafiifka ma guursan kara inay tahay mise ma ahan labada qowl waa layihi fadacaanii wou ii yeedhay faqara'ahaa calaya dusheeduu ku akhriyey wa qaala wuxuuna yidhi laa tankixhaa ha nikaaxsanayni xadiidku marka wuxuu xoojinayaa marka madhabka xanaabilada oo uu leeyahay marka laa tankixhaa ha nikaaxsanin nebigu marka waa ka reebay nahyiguna wuxuu keenayaa taxriim ayb saabuu keenaya marka haddee nahyigu hadduu ku dhaco qofka nikaaxu ma ansaxayaa laakiin mas'aladii markaa hal nahyu yaqtadi اlfasaad iyo furuucdii ka baxaysay bay u laabanaan maka furmayso sidaa ugama furanto xumaan day xumaan marka nin zino badan uu yahayoo ama yacni zinadii sharafxumo iyo sharafxumadeedu ay soo muuqanayso naagtu qaaliga intay u tagto waa dalbo kartaa inuu furo maxaa yeelay waa iyada laftirkeeda cirdi ahaanteeda waxbay u dhibay arrintaa iyadaas cudurka iyadaa ka daran cudurka waxaa ka daran waxaasoo kala laakiin ma furmayso قال xdثna مسدد وأbو معmر قال أخبرna عبدالوارث وبن سعيد عن حبيب قال xdثnي cمر بن شعيب عن سعيد المقبuري عن أبي هريرةa قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم لاa ينkx الزاني زانigu ma نikaaxsanayo اlmjluud زاniga la jeedlay eedlay waa laga wadaa ninka zinadiisu cadaatay إlا miثlahu isagoo kale unbuu guursadaa وqاaل مcmر qال أخبرna xبيب المعلم عن cمر بن شhucayب baab في الraجuل ninka يctiqu amatahu addoontiisa xoraynayo uma yتزaوجha guursanayo addoontiisa xoreeyo waana guursaday qال xadثna أناd بن الsrي qال أخبرnيi cbثr عن مطرف عن cاamر عن أbي burdة عن أbي muسى qاaل cاamrka waa شhacbi cاamr بن شhراxيل qاaل qاala رasuul الlahi slى الlaه عليه لي وsلم man اcتaqa qofkii xoreeyo jaariyatahu addoontiisa wataزawajahaa guursado kaana lahu ajraani laba ajar buu leeyahay xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen markaa ninka addoontiisuu guursaday ceeb ma aha marka hadduu marka intuu tarbiyadeeda hagaajiyo xoreeyo guursado xadiidkaa marka waa amar yani waxaan ujeedaa waa qowlka rasuulka calayh isalaatu wassalaam waa qowl ahaan sunnadiisa qowligaaga قال xdثna cمر بن cwn qال أنbأna أbو cawاnة عن qتاadة وcabdالعaزيiز بن سhayb عن أنس ن qاaل أنbأna أbو cawاnة عن qتاadة sنdaa meeشha ku jooga وcabdالعaزيiز أنbأna أbو cawاn ku cadfanya cabdالعaزيiز kale وcabdالعaزيiز أbو cawاnة iyo cabdالعaزيiزna ayb qاaل أنbأna أbو cawاnة عن qتاadة hh وcabdالعaزيiز بن سhayb can أنس بn malik hh marka abu cawاana iyo cabdالعaزيiز بn سhayb can qتاadة can أنس بn malik أن النبي sl اه عل sلم nebigu أctaqa صaفiyaةa صaفiya ayuu xoreeyey cabdالعaزيiز soo idinkugu dabdina cabdالعaزيiز qaal anba'na abu cawaana can qataada wacabdilcaziiz bni suhayb labadooda anisu dabaqo waa anasay ka warina can anas bni maalikin ana nabiya sal اllahu alayh ali wasalam nebigu actaqa safiyata safiya ayuu xoreeyey wa jacala cidqahaa xoraynteedu wuxuu ka dhigay sadaaqahaa meherkeeda xoraynteedii buu meher uga dhigay marka meherka in laga dhigi karo shay macnowi ah ayaa laga qaadanaya marka xadiidka marka wuxuu tilmaamaya nebiga safiya bimihaabati addoontiisoo kale ahayd markiiba isaga markuu xoreeyey xorayntiibuuna meher uga dhigay ayuu guursaday marka qofka addoontiisa waa guursan karaa dhib male baabun ay hada kani baabun baab weyaan yaxrumu min alradaacati nuugmada waxaa ku xaaraan noqday maa yaxrumu min annasabi wxuu nasabka ku xaaraan noqday inta nasabka ku xaaraan noqotaa radaacadana ku xaaraan noqoto qaala xadaana cabdullah bn maslm can malikin can cabdillahi bni dinaar can sulaymaana bni yasaarin can curwa can caaishata zawji الnabiy sal l slam an الnabiy sal l slm qaal yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min alwilaada nuugmada waxaa ku xaaraan noqdo maa yaxrumu min alwilaadati dhalmada wuxuu ku xaaraan ahay bukhaariyo muslim baa soo saareen axkaamta ku jirtana isagaa baababka kale uga hadli doono qaala xadaana cabdullaahi bni muxamedin innufayliyu qaala akhbaranaa zuhayr can hishaam bni curwa can curwata can zaynaba binti ummi salma can ummi salma anna umma xabiibata qaalat ummu xabiiba waxay tidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo hal laka fii ukhtii hal laka ma leedahay oo ma rabkaa dan ma ka leedahay fii ukhtii walaashay guurkeeda yani walaashay inaad guursato dan ma ka leedahay qaala waxa uu yidhi fa afcalu maada maxaan samaynayaa ma qaalat fatankixuhaa waad nikaaxsanaysaa qaala waxa uu yidhi ukhtaka a ankixu miyaan nikaaxsanayaa ukhtaka walaashaa qaalat waxa ay tidhi nacamhaa qaala waxa uu yidhi ama tuxibbiina daaka oo ma jeceshahay sidaas dhahay qaalat waxay tidhi lastu aniga ma ahi bimukhliyatin midii kuu goonin noqonaysa bika adiga kollaba adiga kuuma goonin noqonayo aniga haween kale unbaad ila qabaysaa wa axabbu man qofka loogu jacayl badan yahay sharikanii ila wadaago fii khayrin khayrna ukhtii walaashayda qof khayr ila wadaagaya leexaaska nebigu waa wax weyn iyo darajo fiicaneh yacnii hadduu qof ila wadaagayana walaashayaan jeclaa lahayay tirma qaala markaa waxa uu yidhi fa innahaa laa taxillu lii ima xalaal ah waan tajmacuu bayna luktayni ilaa maa qad salaf qaalat waxay tihi fawallaahi baan ku dhaartay laqad ukhbirtu waxaa la ii sheegay annaka adiga takhdubu inaad doonayso durrata aw durrata shaka suhayrun baa shakiya binta abi salama abuu salama gabadhiisa durra inaad marka adiga aad doontay ood doonaysay qaala waxa uu yidhi binta ummi salama ummi salamo gabadheedaa qaalat nacamhaa gabadha ummi salama nebi marka maxay noqonay waa rabiibadiisa ayb rabiibana waa u tahay ila ummu salama u qabaa oo hooyadeed amuugtahay ayb abuu salamaha dhalayna abuu salama iyo nebiguna waa isla nuugeen laba meel bay marka xaaraan uga tahay qaalad waxay tihi nacam qaala wuxuu yidhi amaa wallaahi baan ku dhaartay low lam takun rabiibatii hadday rabiibadayda ahaa lahayn fii xajirii oo weliba gurigayga joogto maa xallat lii ima xalaal noqoteen innahaa iyadu ibnatu akhii min alradaacati walaalkay gabadhiisii weeyaanoo nuugmada walaal iigu ah adeer baanba u ahay uu leeyahay walaalkay nuugmada walaal iguma ah gabadhiisii waa maba ii xalaal ah ardacatnii waxaa aniga i nuujisay wa abaahaa iyo aabbaheed uwaybatu uwaybaa na nuujisay aniga aabbaheedba uwaybaa na nuujisay uwayba imraatu abiilahab waxay ahayd mowlaatu abiilahab abulahabaa xoreeyey iyada marka nebiga dad awaamihii aweenka nuujiyeyna ku jirtay laakiin nebiga la dhalay uwaybaa loo geeyey iyadaa nuujisay abulahab markaa uwayba uu xoreeyey markii yaa dhashay cabdullaahi yaa u dhashay wiilaa u dhashay waa xoreeyey marka iyadii marka way nuujisay rasuulka alayh salaatu wasalaam iyo waxay nuujisay iyo abuu salama iyo xamza oo nebiga adeerkiisa xamza bn cabdilmualib marka qiso waxaa jirta bukhaariga oo sanad munqaطica uu ku wariyo oo shuruuddiisa aanaan ku soconnin xadiidka yacnii shuruuddiisa aan ahayn oo uu leeyahay qaala curwatu uu leeyahay xataa aan tacliiq ahayno sanad munqadica uu ku keenay ayaa wuxuu leeyahay abulahab qaraabadiisa qaar ka mida waxay ku riyoodeen iyo isaga ku riyoodeen war maxaa kugu dhacay naartan ku jira ayuu yidhi meeshaas suulkaas ayaa la iga nuujiyaayuu mar walba intaasaan ka raaxaysta bis maxaa dhacay xorayntii aan fuwayba xoreeyey marka waxaasi ma ahan xujo ma ahan yacni hadal xadiid marfuucana ma ahan oo xujoa aayad iyo xadiid marfuuca maaha bukhaari shuruudiisana wax hadda waafaqsan maba ahan waa un min baabi dikri unbuu isaga sheegay ixtijaajna uma sheegin sanadna kuma warinin qaala curwatu unbaa marka uu yidhi tacliiq ahaanna xataa looguma soo daro kuwa xataa mucallaqaadkaa ma aha suwaybaana minjisoyir marka aniga iyo gabadhan aabbaheed falaa tacridna ha ii soo bandhiginnina calaya aniga korkayga banaatikunna gabdhihiinna walaa akhawaatikunna walaalihiinna ha ii soo bandhiginnina aniga ima xalaal ah macalushaahidka marka waxaa weeyaan inahaa ibnatu akhii min alradaacati nuugmada waxaa sida gabadha aad adeerka u tahay walaalkaaga hilibkaa ou dhalay saadan u guursan karin ayaa midda ninka kula nuugayna gabadhiisa aadan u guursan karin ayb macnuhu marka sidaa weeye bilah tawfiq sal sl